أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada warka subax idaacadda islaamiga al andalus kooda ugu doorka roon madaxa kooxda ridada soomaaliya ayaa ka cadhooday amar ay duldhigeen madaxda ciidamada afrikaanta ee duulaanka ku jooga soomaaliya ee ku kulmay magaalada kambala howlgallo lala beegsaday cadowga allaah ayaa ka kala dhacay wilaayaadka hiiraan iyo shabeellada hoose ku dhowaad soddon qof ayaa dhintay tiro kale oo intaas ka badanna way dhaawacmeen kadib shil gaari oo ka dhacay dalka aljeeriya munaasabad lagu calimasaarayay nambadoon cusub ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayada galgaduud mas-uuliyiin ka socota jamciyadda qur-aanka kariimka ayaa kormeer ku tagay macadka taajul waqaar ee deegaanka biyooley ee wilaayada bakhool ardayda madarasada alfurqaan ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday degmada ceelcadde ee wilaayada gedo عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك waa subaxnimo sabtiyaha taariikhduna ay ku beegan tahay siddeed iyo tobanka safar kun afar boqol afartan iyo siddeed hijiri iminkana ku soo dhowaada warkii oo fidsan madaxa kooxda ridada soomaaliya ayaa ka cadhooday amar ay duldhigeen madaxda ciidamada kufaarta afrikaanta ee duulaanka ku jooga soomaaliya oo ku kulmay magaalada kambala sida faahfaahinta warka inoogu hayo walaalkeena camaar cabduqaadir magaalada kambala ee caasimadda waddanka yuganda waxaa ka dhacay kulan ay isugu yimaadeen dowladaha saliibiyiinta afrikaanta ah ee ciidamadoodu duulaanka ku joogaan soomaaliya kulanka oo aysan soo xaadirin inta badan madaxda dowladaha saliibiyiinta ah marka laga reebo kenya iyo yuganda ayaa diiradda lagu saaray sida dhaqaale loogu heli karo calooshood u shaqaystayaasha afrikaanta ah waxaana sidoo kale madasha xaadiray murtad xasan guurguurte oo ah madaxa kooxda ridada soomaaliya ugu horrayn hoggaamiyaasha saliibiyiinta ayaa soo jeediyey in waxaa loogu yeedho gaalada qaramada midoobay ay sii maalgeliso howlgalka ilaa iyo siddeed iyo toban bilood si ay soomaaliya u sii joogaan balse murtad xasan guurguurte ayaa madasha ka sheegay in aysan ka maadhmin kufaarta afrikaanta ayna u baahan yihiin laba sanno oo dheeraad ah oo ay dalka sii joogaan madaxda kambala ku kulmay ma muujin wakhti cayiman oo ay ciidamadu sii joogayaan balse waxay afka ku adkeeyeen baahida ay u qabaan lacagaha reer galbeedka intaasi kadib shirka ayaa laga soo saaray bayaan ka caraysiiyey murtad xasan guurguurte kadib markii madaxda kambala ku shirtay ay ku amreen kooxda riddada in ay heshiis la gasho mucaaradka ayna qabato shir ay iyagu korjoogtayaal ka yihiin requested His Excellency Dr. Hassan Sheikh Mahmoud, President of the Federal Government of Somalia, to convene a conference of political leaders and leaders of federal.
waxaa loogu baaqay xasan sheekh maxamuud madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya inuu sida ugu dhaqsiyaha badan isugu yeero shir ay ka qaybgelayaan hogaamiyeyaasha siyaasadda iyo madaxda dowlad goboleedyada federaalka iyadoo madaxda dowladaha ciidamadooda ku deeqay howlgalka ay ka qaybgelayaan kormeerayaal ahaan waxaa la adkeeyey baahida loo qabo bixitaan nidaamsan oo isku dibiridan oo wejiye leh oo ay sameeyeen ciidamada a u s som iyadoo la xoojiyey muhiimadda ay leedahay hanaan midaysan oo isku dhafan oo lagu taageerayo howlgalka sidoo kale waxaa carabka lagu adkeeyey in awoodda taageerada howlgalka ee uu waajibiyey golaha ammaanka ee qaramada midoobay ay sii wado bixinta taageero joogto ah oo aan kala go' lahayn muddo u dhexaysa siddeed iyo toban ilaa iyo labaatan iyo afar bilood The implementation of agreed milestones strengthen the capacity of the Somali security institutions.
murtad xasan guurguurta oo ka carooday amarada uu duldhigay baadari musafani ayaa ka soo cararay kambaala wuxuuna soo gaaray magaalada muqdisho iyadoo la filayo inuu warbaahinta kala hadlo wixii uu la soo kulmay reer galbeedka iyo dowladaha afrikaanta ee ciidamadoodu ku sugan yihiin soomaaliya ayaa cadaadis siyaasadeed iyo mid amni saaraya madaxa kooxda riddada isbuucii lasoo dhaafay ayay ahayd markii ay mucaaradku ugu baaqeen hogaamiyaasha shirka kambaala in ay cadaadiyaan murtad xasan guurguurte waxaana u muuqataa in baaqoodii la aqbalay mahadsanid camar howlgallo lala beegsaday cadowga allaah ayaa ka kala dhacay wilaayaadka hiiraan iyo shabeellada hoose ciidamada mujaahidiinta waxay xalay madaafiic ku garaaceen xerada maleeshaadka murtadiinta ay ka degan yihiin degmada buulo burde ee wilaayada hiiraan halkaasoo ay ku sugnaayeen maleeshaad aad u badan waxaana jira khasaare soo gaaray murtadiinta dhanka wilaayada shabeellada hoose qarax xalay ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen gudaha degmada janaale ayaa lala egtay goob ay ku sugnaayeen maleeshaadka riddada waxaana qaraxaasi ku dhaawacmay hal askari oo murtad ah sidoo kale shabeellada hoose waxay ciidamada mujaahidiintu habeenkii xalay dagaal culus ay ku qaadeen xerada askarta kufaarta afrikaanta ee degmada janaale ku dhowaad soddon qof ayaa dhintay tira intaas ka badanna waa ay dhaawacmeen kadib shil gaari oo ka dhacay dalka aljeeriya sida faahfaahinta warka inoogu hayo walaalkeen abushayba tirada dadka ku dhintay shil bas oo ka dhacay gobolka bomers ee waqooyiga dalka aljeeriya ayaa gaartay toddobiy labaatan qof halka soddon iyo sagaal kale ay ku dhaawacmeen iyadoo laba ka mid ah dhaawacyada lagu sheegay inay ku jiraan xaalad halis ah wasiirka caafimaadka aljeeriya maxamed saadiq ayaad ayaa sheegay in tiradan ay weli tahay mid ku meel gaar ah maadaama ay socdaan baaritaanada iyo daryeelka dhaawacyada shilkan ayaa dhacay kadib markii bas rakaabsiday uu ka leexday wadada qaran ee lambarkeedu yahay afar labaatan kuna dhacay meel god ah oo ku taala agagaarka alkarma ee gobolka bomers oo qiyaastii konton kilomitir dhanka bari kaga beegan caasimadda dalkaasi ee aljeris wararka hordhaca ah ayaa sheegaya in baska uu ka yimid gobolka setif ee bariga aljeria balse uu xakameyn waayey darawalku ka hor intuusan ku dhicin meel hoose sawiro lagu baahiyey baraha bulshada ayaa muujinayay baska oo dhinac u rogmaday iyadoo la rumaysan yahay inuu rogmaday masaafo dheer kadib markii uu waddada ka baxay shilkan ayaa noqday kii ugu dhimashada badnaa ee aljeeriya ka dhacay tan iyo bishii agoosto labada kun shan iyo labaatankii markaas oo bas kale uu ku dhacay tug ku yaala caasimadda aljeris halkaasoo ay ku dhinteen siddeed iyo toban qof sidoo kale bishii disembar labada kun shan iyo labaatanka afar iyo toban qof ayaa ku geeriyootay shilbas oo ka dhacay degmada tabelbala oo dhacda koonfurta dalkaasi dhacdadan ayaa mar kale iftiimisay baahida loo qabo adkeynta badbaadada wadooyinka iyo xoojinta tallaabooyinka lagaga hortegayo shilalka gaadiidka ee kusoo noqnoqday dalka aljeeriya mahadsanid abuushayba munaasabad lagu caleema saaray nabadoon cusub ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayada galgaduud sida faahfaahinta warka inoogu hayo walaalkeen marwaan maxamed munaasabadan oo naqiib cusub ay ku dooranaysay jufada israafiil abakar oo ka mid ah balweynta mursado ayaa ka dhacday magaalada ceelbuur ee xarunta wilaayada galgaduud jufada israafiil ayaa naqiib cusub u dooratay naqiib cabdicasiis cabdulaahi si uu ugu hogaamiyo kitaabka allah iyo sunnada rasuulka sala allahu calayhi wasalam isagoo beddelaya naqiibkii hore ee beesha naqiib faarax xasan cali xafladda lagu caliima saaraya naqiibka waxaa ka soo qaybgalay martisharaf kala duwan waxaan ugu horeyn ka hadlay naqiib faarax xasan cali oo ah naqiibkii hore ee jufada israafiil abakar ee xilka wareejiyey waxaan leenahay anoo ah naqiibkii hore oo beesha ee naqayb muddo badan ka ahay ee muddo badan aan soo waday nabadoonnimada waxaan ku wareejiyey maanta laga bilaabo nabadoon cabdicasiis cabdulaahi aan ku wareejiyey asigaasaa cidda ka nabadoona anagu nabadoon iga yahay waa ku qanacsannahay waana haddee rabbi idmo maanta waxay ka bilowda asaa cidda nabadoonka ah asaan ku wareejiyey tolka ugu dhiibay raalliha ku ahaadaano intaas kadib waxaa madasha ka hadlay naqiib cabdicasiis cabdulaahi oo ah naqiibka cusub ee jufada soo dooratay isagoo sheegay inuu beeshiisa ku hogaamin doono shareecada islaamka reer israafiil abakar waxay ii doorteen inaan ku hogaamiyo kudhaqanka shareecada islaamka insha allahu tacaala waana idinku hogaaminayaa waxaan leeyahay haddaa dhabbaha toosan aan ka leexdo oo ku dhaqanka shareecada islaamka aan ka leexdo ha iga soo daba leexeen ciddu culummana waa leedahay odayaalna waa leedahay haddaan dambe aa ka leexatiinne insha allahu tacaala anaa inka soo celi doono marka waxaan leeyahay reer israafiila bakarow imaan ku hogaamay ku dhaqanka shareecada islaamka diyaar muutiin anagana maan ku hogaamayn ka ballan qaadna qaar ka mid ah odayaasha jufada israafiil ee naqiibka soo doortay ayaa goobta ka hadlay iyagoo sheegay inay la shaqayn doonaan naqiibka cusub waxaan ku warramayaa afka beesha israafiil abakar meesha waxaan ku dooranaynaa naqiib cusub oon rabno inuu nagu hogaamiyo diinta waxaa kale beeshii isku raacday naqiibku inuu walaalaha dariskaynna ou diinta shareecada ou nagula xukumo oo kula dhaqmo saasaan kula ballannay beeshu dhammaan way isku raacsan tahay naqiibkaas inuu haddii ilaahay kuu ran yahay oo diinta nagu dhaqo beeshu meel fog iyo meel dhow intay joogtaba dhammaan ee way isku wada waafaqsan tahay inay mataqaanay shareecada islaamka uu ku hogaamiyo oo kitaabka alle ay u hoggaansamaan saas ay isku wada waafaqday waxay beeshu een naf iyo maalba een la garab taagan tahay een jihaadka een ka socda bariga afrika een beeshu marka een waxay aad een ugu ducaynaysaa amiirka een bariga afrika ugu dambeyntii waxaa munaasabadda ka hadlay ugaaska guud ee beesha muurasade ugaas cabdulaahi daahir axmed si guud marka waxaan kula dardaarmaa inuu hormariyo horumar ku sameeyo la taaban karo kow naftiisa inuu hormariyo marka aqoontiisa inuu si fiican horta u kobciyo waa nin dhallinyara waa nin firfircoon inuu wakhti ka mida waa awqaadda uu leeyahay oo ku bixiyo inuu aqoontiisa waraabiyo uu kordhiyo waa kula dardaarmaa qodobka labaad waa inuu beesha dhexdeeda isku dubaridkeeda iyo beesha ku xigta iyo nidaamkaasoo dhan inuu asagana oo wax ka bedelo oo la yidhaahdo walaalkii nabadoonka reer maaragtay israafiil abakar ay magacaawdeen waxaa weeye barwaaqo iyo bashbash iyo nabadgelyo iyo wanaag ayuu noo horseeday munaasabadani waxay xambaarsanayd fariin cad oo muujinaysa sida ay qabaa'ilka ku dhaqan wilayaadka islaamiga ugu tartamayaan hirgelinta ku dhaqanka shareecada islaamka dhisida hoggaan ku qotoma cadaalad iyo daacadnimo iyo adkeynta iskuduubnida bulshada iyo sida ay uga go'an tahay ilaalinta nabadda kobcinta xiriirka walaaltinimo iyo dirsuunaagga iyo in khilaafka lagu xalliyo garsoorka alleh iyadoo lagu kala baxayo kitaabka alleh iyo sunnada rasuulkiisa sala allahu calayhi wasalam maxsanid marwan mas-uuliyiin ka socota jamciyadda qur-aanka kariimka ah ayaa kormeer ku tagay macadka taajul waqaar ee deegaanka biyooley ee wilaayada bakool sida faahfaahinta warka inoogu hayo walaalkeen cabdiqani maxamed guddigan oo ka socday jamciyadda qur-aanka ayaa booqday machadka taajul waqaar faraciisa deegaanka biyooley ee hoostaga degmada tiyoglow waxayna ardayda ka qaadeen imtixaan lagu qiimeynayay waxbarashada machadka xafladda waxaa sidoo kale goobjoog ahaa waalidiin iyo qaybaha kale ee bulshada reer biyooley waxaan ugu horreyn kelimad dhinacyo badan taabanaysay xafladda ka jeediyey mid ka mid ah guddigii ka socday jamciyadda qur-aanka runtigeed khayr faylanin bilaawday madaaris badan magaaladka furun iskoolkee furun macad kale hadan taajir waqaar leeraw hanin ziyaadi maraakiskee furun tuuladun yaraw hadda intaas laku heli marka waalidiinta dadaaleen runtii milfayla wal marahayaan waliba lana marka intaas un hadda haysanaanna say dhuujinaan haana kale hadda noomoog unma say laksheena fadi laka ziyaad sada fadi falya galnen ciyaalka hadda qur-aanka dhamma magaalada haan lemee madaarista rooga bannaankana roogan taajil waqaar biyoole haleyn konta ka furnaada sahmahaynad kubadan sadii afar oo kale ahayd may weele dadka roog dad oo ahlul qur-aanka dad qur-aanka kafaylo langwiin ilan yar qur-aanka saaya ikhwaani marka waliba lan baahanyaa isfiirinaan dib inaskanaganaan dhallinyarada oo ciyaalka taajil waqaar iyo madaarista kale iyo dhakadaangina un waliba lahaa ilaahay subxaana watacaala anka mahdi awalan anka shukri uma waalidiintii iyo macaalimiintii iyo dadka mas-uuliinta sababnay haayan walbarashadan askata toosiyeen intaas dhon abaalan niileeyin lankastana abaal ay kasneen uniina dadaalnen ogaaneen walana noofadahay oo qarashkana nangilyahay lankasta geek walla barahay walaad walla kii barahay ogow wala idalanka baahnaayay ilkoolaas ka qobaday adalakin uuriyo adagay walaaga idilka aama faaday adalakiibii adagayna fahmi waayid walay walakin barahay ad ogaad waayid khasaarinagadaas
intaasi kadib waxaa dhankiisa kelimad ka jeediyey madasha mid ka mid ah waalidiinta ubadkooda wax ku baranaya machadka taajul waqaar ee deegaanka biyooley
ilaahay subxaana wa tacaala nicmooyinkana sii may kumad ahaa awlaado una nasiyay hibida ah hibi ilaahayna sii subxaana wa tacaala hibidaas ilaahayna sii markan una col cagninayn gadnaana ilaahayna sii hadafka una kuleenna markan una onee hoogsha un baahnaynay edeegshaonan baahnaynanta in iska sheegnay hadafa kuleenna ilaahay subxaana wa tacaala horta hana qawoobsiyanin kuwaali cibaaduraxmaanka ilaahay may ka tilmaamay sifaadkusho kumad ahaa الذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين يا ريال سبحانه وتعالى أن أو نجي كشلي على حبر بارياسي أن دهوان وسون دهوان إلهي كسي وسو هندن لها أنا إلهي هنسي إلا إلهي سشيغي بني آدم كادون كما دي كويو هندن ملا دقن ملا قلبنا ملا والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة إلهي نار سبحانه وتعالى يو أنده وأنا حايس أني أنت عمرك إلهي ننديرسي أنوغي ساسا هاي مركن وحتقيك قرآن إلهي سبحانه وتعالى أخرياو سيدي أنا إلهي سبحانه وتعالى رسوك جيل هنقدي جينا أخري هاي لنكي بي إيمان لقرة أعين يكون متت أرندا ساسا إلهي ننزياد يلنا أرنتون أوكلا dadka muslimiinta dhoo ninka buri aragno isla qabsano wactasimu bixabli illaahi naqana ilaahay subxaana watacaala ku weydiisadaana hidaayadasaasna ilaahay hana sii subxaana watacaala ugu dambeyn waxaa la shaaciyey natiijada imtixaankii laga qaaday ardayda waxaana abaalmarino la siiyey ardaydii kaalimaha sare gashay halka kuwa kale ee dadaalka muujiyey balse kaalimaha sare looga horumarayna la siiyey abaalmarino kale ardaygan ka horey kaalinta kood gale boqolkiiba boqol sheeni aadam ibraahiim guudow waliba abaalmarin lea tumishan dollar ye insha allahu lankas intuis abaalmarin hel kooye taleefonga sheega inta kooye maalinkan kooye kaalinta lamaad waliba aslagalay kuri gabara aslagaleen ardayga leeraw sayid nuur mucalim xuseen iyo gabarti leeraw cibaada axmed sheekh lamadaas arday waliba sheenayna boqolkiiba sagaalun i sagaal lamaadiin waliba leyn min tumilama dollar dhibic shan iyo dhiirigelin iyo farxadda waalidiinta katar galeen nagati yownan taasiyele insha allahu taleefonka sheegaan maalinka anhaay kaalinta saddexaad waliba galay arday leeraw xasan cali nuur iyo arday kale leeraw khaalid sheekh xusein yown waliba sheeneen boqolkiiba sagaalun isiyeed mintumun dolara leyin xasan cali nuur iyo khaalid sheekh xuseen yowna surmeen intaas walaayan ku hayneen insha allahu yoona abaalmaringan leeyin isla macallinkan hayusi intuuri doona jazaakum allahu khayran wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu machadka taajul waqaar oo xarumo dhowr ah ku leh wilaayada islaamiga ah ee bakool waxaa wax ku baranaya arday xufaad ah ee qur-aanka ku dhammeeyey madaarista qur-aanka ee degmooyinka iyo deegaanada wilaayada kuwaasoo haatan laga saxayo tasxiixa qur-aanka maxsanid cabdiqani ugu dambayntii ardayda madarasada alfurqaan ayaa sameeyey bandhiga cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday degmada ceelcadde ee wilaayada gedo sida faahfaahinta warka inoogu hayo walaalkeen abuu xasaan الدين مبني على المصالح في جلبها والدار إلى القبائح فإن تزاحم عدة المصالح يقدم الأعلى من المصالح وضده تزاحم المفاسد يقدم الأدنى من المفاسد macadka alfurqaan waxa uu ka mid yahay macaahidda sharciga ah ee ka furan degmada ceelcadde ee xarunta wilaayada islaamiga ee gado waxa uuna hoos tagaa maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee gado waxaa macadkan la furay sannadkii kun afar boqol soddon iyo afartii hijriga isagoona soo maray marxalado kala duwan balse maanta waa macad aad ay u sarrayso waxbarashadiisa wuxuuna macadkan soo saaray arday kala duwan oo qaar ka mid ah hadda ay macallimiin ka yihiin isla macadkan dhowaan ayaan booqasho ku tagnay macadkan oo xilligii aan booqanaynay ay socotay duruus ardayda la siinayay kana mid ah duruusta macadka ka baxdo maa yajibu nasbuhu calaa annahu mafcuulu macahu waxay waajib tahay in mafcuulu macahu lagu nasbiyo wa huwa aladii yasixu tashriikuhu limaa qabla alwaawi fi lxog waa waxay asaxayso in lala wadaajiyo wowda waxa ka horreeya iyo waxa ka dambeeya xukumka inay wadaagaan naxw waxaa weeye sahara zaydun zayd baa soo jooday walkitaaba macalkitaaba kitaabka maciisuu soo jooday waxaa mamnuuc ah in zayd iyo kitaabka soo joodka ay wadaagaan xukmu sahri ma wadaagi karaan zayd iyo kitaabka والثاني إدغام بغير غنى في اللام والراء ثم كررنه والثاني إدغام بغير غنى في اللام والرد ثم كررنه والثالث الإقلاب عند الباء ممن بغنة مع الإخفاء والثالث الإغلاب عند الباء من بغنة مع الإخفاء والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل والرابع الإخفاء عند الباطل من الحروف واجب للباطل maamulaha macadka oo aan kula kulannay xafiiskiisa ayaa sharaxaad ka bixiyey furitaankii macadka marxaladihii uu soo maray duruusta ka baxdo iyo ahdaafta loo aas-aasay macadkan macad ulfurqaan lilculuum alsharciya walcarabiya waxaa la asaasay sanada markay ahayd hijriga kun afar boqol soddon iyo afartii ee waafaqsan laba kun toban iyo saddexda xilli wuxuu ahaa maaragtay kala guur ah oo aada u dhib badan oo maaragtay deegaanka iyo degmada colaad ay ka jirto oo nimanka kenyaantaa caraga ay haystaan ayuu kusoo beegma furitaankiisii kadib markay culummada deegaanka ay arkeen inay maaragtay ummaddan iyo jiilkan aysan la tegin ciidamada ajanabiga ah oo dhaqan xumada iyo basar xumada ka wado magaalada si loo badbaadiyo oo wax un diina loogu sheego culimmadii marka waxay waxay u istaagtay macad inay furaan marxalo ibtidaa'i ah oo ka kooban saddex qaybood iyo marxala ictidaadiya oo dugsi dhexe ah oo ka kooban laba mustawo iyo marxala thanawiya oo ka kooban saddex mustawo ka kooban bilowgiis macadka wuxuu leeyahay qayb hoose oo jamcada khamiista ah oo saddex mustawo ka kooban qaybta sare waa waa saddex fasal qaybta dhexena waa waa laba fasal waaye waxay kale yihiin thaamin iyo taasic waa ictidaadi waaye waa dugsi dhexe waaye saddexa fasal oo kale oo thanawiga ana awal iyo thaani iyo thaalita la kala dhahaa magacaasay kala leeyihiin ahdaafta macadka waxaa ka mid ah ikhraaju jiilin yastadiicu an yaxmila risaalata alislaam alsaxiixati in maaragtay ummaddii lasoo saaro jiil awoodo inay xambaaraan risaalada islaamka ee saxiixa ah ila almujtamac bulshadan ay u xambaaraan innaga marka waxaan nahay dad ummadda nooca u dhiso hadafka labaad waxaa weeyo nashru alcaqiidati saxiixati fi lmujtamac caqiidada salafu saalix ee saxiixa ah in lagu faafiyo bulshada lagu dhex faafiyo waa hadafka loo asaasay buu ka mid yahay hadafka saddexaad waxaa weeye in la diyaariyo ducaad qaab duruus nidaami ah maarata loo diyaariyo dhammaan majaalaadka tacliinta si nidaami ah ayagoo wax ku bartay maarata si dadka ummadii si fudud wax ugu gaarsiiyaan marka annagoo dacwo iyo ducaadnimo u diyaarinayno haddana maarata dhinaca kale si nidaami ah inay wax ku bartaan ardadii yaan ugu talagalnay intii aan ku guda jirnay booqashada macadkan waxaan sidoo kale la kulannay mid ka mida macallimiinta macadka wuxuuna macallinkan fariin xambaarsan dhambaal dahabi ah uu u diray guud ahaan bulshada ku nool degmada ceelcadde isagoona yidhi
awalan waan soo dhoweynaynaa walaalka noo yimid kana socdo idaacadda andalus waxaan fariin u diray reer ceelcadde waxaan leeyahay insha allahu tacaala ubadkiina ku barbaariya diinta iyo inay bartaan ilaahay subxaana watacaala kitaabkiisa iyo sunnada nebi maxamed sal alla alay wasalam waxaa xaqiiq ah zamanka hadda aan joogno waa zamankii waxa weeyaan islaamku insha allahu tacaala weligii wuu sarreeyey laakiin hadda ehelkiisii baa soo baraarugay marka insha allahu tacala waxaan leeyahay ubadkiina bara diinta alla subxaana watacaala nolol adduunya mid aakharaba waad helaysaan xaqiiqatan qofkii barta diinta alla subxaana watacaala nolol adduunyaya mid aakharaba uu helayaa haddaa adduunya doonaysaan ilaahay diinkiisa ka raadiya haddaad aakhara doonaysaan ilaahay diinkiisa ka raadiya marka markasta insha allahu tacala bulshada waxaan ku baraarujinaynaa inay diintooda ku dadaalaan oy bartaan oy juhdi ku bixiyaan ubadkoodana ay ku barbaariyaan macadkan waxa uu muujiyey dadaal dheeraada waxa uuna sare u qaaday tayeenta iyo dardargelinta ardayda si loo helo arday mustaqbalka ka qayb qaadata fidinta diinta islaamka sida uu horeyba macadka u soo saaray macallimiinta yale oo haddana ka mida macallimiinta wax ka dhiga isla macadkan ومن قواعد الشريعة يسير في كل أمر نبه التعصير وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة aad buu mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa abuu xasan warbixintiisana waxay guni gabagabay u ahayd warkii aad kala socoteen idaacadda islaamiga alandalus subaxnimada tan kulanti dambe ayaa inoo balanaha inta ka horeysa nabadgelyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu